barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaa caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan naxwaha af soomaaliga ta waa shiibane hakade caara carab codlaawe dadu si adag baad usoo xoog baad ku soo saaraysa daad haddaad imika tiraahdo waa waa shiibane carab ballaadhe cirid codle daadku dee da haddaad tiraahdo waa shiibane hakade dalqa codle dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
duqa magaalada minneabolis jacob frey ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu magaalada ku soo rogay kadib markii ay xiisada ka dhalatay nin maraykanka madowha oo dhintay xilli ay xidhayeen ciidamada boolisku sidoo kale guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls ayaa dhinaciisa u yeedhay ciidamada ilaalada qaranka si ay uga hortagaan inaanu magaalada habeenkii saddexaad oo xidhiidha ka dhicin rabshado dhowr dukaan oo ku yaala magaalada minneabolis iyo weliba magaalada kale mataanaha la ah ee sambool ayaa iyagana dab la qabadsiiyey iyadoo ciidamada booliskuna ay sheegeen in saraakiil ciidamadooda ka mida lala beegsaday dhagxaan iyo weliba dhalooyin ama quraarado dadka dibadbaxayaasha ayay kicisay dhimashada george floyd oo dhintay kadib markii askari caddaan ah uu jilibka luqunta kaga cadaadiyey xilli uu xidhayay taas oo lala xidhiidhiyey dhimashadiisa bangiga horumarinta afrika ee loo soo gaabiyo a f d b ayaa khamiistii sheegay inaan wax go-aan ah la gaarin oo ku saabsan cadaadiska maraykanka ee ku aadan baaritaan dibadda ah oo lagu sameeyo madaxa bangiga oo ay ku eedeeyeen inuu jabiyey anshaxa xogayaha maaliyadda maraykanka stephen manushin ayaa sheegay in washington aysan ku qanacsanayn natiijada baaritaan gudaha ah oo beri yeeshay madaxa bangiga horumarinta afrika akinwumi adesina guddoomiyaha guddiga a f d b naile kaba oo sidoo kale ah wasiirka horumarinta ee ivory coast ayaa sheegay in guddiga ay kulmeen talaadadii si ay u baaraan arrinta kasoo bilaabatay cabashada kasoo baxday qof bixiyey xog sir ah oo ka dhana desina arbacadii ayaa warbixinada saxaafadda qaarkood waxay sheegeen in guddigu ay ogolaadeen codsigii manuushin ee ahaa inay magacaabaan baaro sare oo madax bannaan oo dibadda ah oo leh xirfad sare si ay si qoto dheer uga baaraandegaan cabashada dukumenti ka kooban shan iyo toban boog ayaa qof bixiyey xog sira oo hoose horaantii sanadkan ku eedeeyey in jabinta anshaxa oo ay ku jirto kobcin shakhsiyadeed iyo kala sooc ay faaftay muddada uu joogo adesina laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaheenna magaalada boorama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaan ku soo qaadan doonaa naxwaha afka soomaaliga iyo ciyaarihii sooyaalka dhaqanka u ahaa soomaalida wakhtiyada caruuska haddaba haddaan ku horrayna dhanka naxwaha afka soomaaliga waxaan wax ka weydiiyey brofesor daahir maxamuud xaddi oo isagu jaamacadaha somalilan qaarkood bara ka ah dhanka suugaanta iyo luqadda soomaaliga bal inuu faahfaahin inaga siiyo naxwaha soomaaliga erey bixinaha loo sameeyey iyo xeerarkiisa laakiin naxwihii xeer buu leeyahay dadkayga tacliinta iskuuladhi waxa loo dhigay inan markay tahay in markay ninka tahay inuu shadku adag adayg staras waxa la yidhaha ku jiro dee calaamadaha calaamadda xooga calaamadda xoogga saayar u taagani xagga horay garaysaa markay tahay ninka gabadh markay tahay inaantana xagga dambe marka ay dameer tahay dameer ee lab xagga horay galaysaa dhidiguna calaamadda xagga dambe waayo maxaa kuu sheegaysa dameerta taadana inay dhidig tahay dee waa calaamad naxwi marka xeerkaa waxaan ku ii ka labaadna wax odhanaya marka idhahdo waa la kala qori karaa kayaga labaadna wax odhanaya waa laysla qori karaa marka laysla fududaysto marka af soomaaligu wuu isfulfuulaa nin markaad tidhaadee ninka marka qurubkii qodobkii isagoo qurub dabagelis ayuu xagga dambe ka galayaa af carabigana alkitaabu isagoo qurub dabagelisa altu xagga hore ka galaysa qawlalayn iyo af carabi ku samaysmaa ingiriiskana waxaa tigriga soo saaro prefixation qawlalayn af soomaaliguna qodobku dabagelisayn xeerkaana maxay ku haynayihiin waa morphologiga waxa weeyaan ereyeyntii marka micnayntii waxaa laga helayaa waa siday iskugu dhigmaan xarafkani koob iyo labaatanka ee bataja ingiriisku lix iyo labaatanka yahay carabigu sagaal iyo labaatanka yahay soomaaligu yahay dhowr iyo soddonka yahay sidee bay isku qaataan for example de an waxaan leeyahay bal waxa la wilaawo maadaama ahludiinan nahay uma yatasaaluuna samay ma jirto inaanan ta iyo ha lagu daro sida shacba loogu daree sa iyo ha laysugu daray ta iyo hana laysku daro umada siyaan diinta ugu baranade dee wax lagu daro cusmaan dee marka la qorayo in laga dhigo ya cusmaan o t h iyo maan laga dhigo cusmaan bin cafaan oonan cusmaankan siaan u qora loo qorindee uma yatasaaluuna umadii maxay noqonaysaa waa sa iyo a iyo laba maa marka waxyaabaha ka dhimanaya inaan la wadaagin daadka dee imika weli kama fikrin daadku adagiiho waa luqatal daad carabigunba codkaay gaar u yahay luqad la wadaagta idaa jayne idaa ruushka imika dee ruushka markaad luqadaha baranaysa horumarinteeda ruushku qodoba male waxaan qodobada laydhaha haddaan imika moska ilaahay geeyo caruurta waxaad helaysa qodoba ma lahaba imiga markaas sidee loo horumarin karaa ee kelmadaha ka dhiman alfaabeedka ama baataajada adigooba aad tilmaantay luqadda soomaaliga see kelmadaha ka maqan isleedahay adu way ka maqan yihiin laba kelmadood baad sheegtay kelmada iyo za marka
fiida uma bahnide isago af carabiguna piida ugu bahnayn p ee biida hoosede babu af carabi u leeyahay biina u leeyay inaguna biidaasaan leenahay laakiin biidan kale uma baahna af carabigu vida fa baan leenahay uma baahna laakiin zedda ingiriiskuna uu leeyahay luqadaha reeyurna way leeyihiin af carabiguna uu leeyahay maadaama afkeenuna inta badan imka xaggii diinta af carabigu la shaqeeya marka waxaa lagu hagaajin karayaa inay cilmibaa inay jaamicadaha iyo akademiyooyinka iyo dhallinyarta ka shaqaysa xagga dhaqanku ay iminka cilmi baaris horumarineed ku sameeyaan dhigaalka kelmadaha marka la qorayo ee qoraal iyo dhigaal lagu samaynayo so waxa afkaeriga xarafka marka la qorayo waa xuruufta afka ka soo baxaya afka soomaaliga waxaad moodaa inay daduna maqan tahay faduna maqan tahay zaaduna maqan tahay kelmadaheennana ay ku jiro marka kuwaasee lagu soo biirin karaa loogu horumarin karaa af soomaaliga iyo qoraalkiisa maalan halka halkani saadka siinka unbay noo bedeleen siinkaa bedelaya laakiin daadkii carabigu ma laha sada se labaduba way leeyihiin marka sidaan kuu sheegayo waxa weeyaan marka codkii inuu lagama maarmaan u yahay aad garatada afkaaga uu u baahan yahay waayo afafka in kale in weyn sheegin baa iminka jira codad ku jira lahjadda raxanweynta ee soomaaliyeed codad iyaga aan lahayna inagu aan leenahayna ma laha ku ay leeyihiinna laguma dirin marka waa inay cilmi baaris wadaan jaamicadaha iyo akademiyadaha iyo xukuumadda iyo dadka aqoon-yahaanta dhallinyarta weliba imika waxaa jira dhallinyar badan oo buug qorta af soomaalina ku qorta qoraalkoogaa markaa waxyaaba ay tixi raacaan amase ay kusii horumari karaan oo adigu ka barofseer ahaan daahir maxamuud haadi maadaama aad jaamacadaha somalilan wax ka dhigto aad tilmaami kartaa ma jiraan
su-aal fiican weeyaan waayo iminka marka aan leehay waa inuu qofku isla doontaa micnaha waxaa laga helayaa xarafka iyo ilaa eriga de iyo weedha waxa laga dheeraandhirinaya calaamadahan qoray iyo codka afka ka soo baxayay siday iskugu dhigmaan ay isku matalaan ayuu micnuhu ka imanayaa dee markaa iminka marka la yidhaha ba buu ka bilaabmaa ba waa shiibane hakade dabne dabne codle ta waa shiibane hakade caara carab codlaawe dadu si adag baad usoo xoog baad ku soo saaraysa waa shiibane hadda marka la qorayo calaamad si loo qoray leedahay marka xeer bay leedahay si baraakis qaws baa la geliyay majeegaan bay ahayd ayaa la gelinaya bil baa la gelinaya la dhexgelinaya barakid barakidkaa baa la gelinaya iyadoo yar baa la qoraya si loo qoray leedahay mugta da'day say u qorantaa iyadoo a'a marka la'ad maxay qornaysaa iyadoo la iyo a'a ayay qormaysaa luu haddaad leedahayna waa uudio aad u qortay mid yar laba dhibcood la saaray marka iminka daad haddaad iminka tiraahdo waa shibane carab ballaadhe cirid codle daadku dee haddaad tidhaahdo waa shibanaha kale dalqa codle saddex bay ka soo baxayaan fa'da iyo ma'da iyo ba'da iyo waa xag af xagga hore haa xagga dhexe iyo xagga dambe dalqada dalqa codle wixii dalqa ka soo baxay oo dhani ga waad sawiraysaa kombyuutarada sawira imika guddiga adduunyada ee caalamiga ee codaynta calaamadaha codaynta maanta waxaa la yaqaanaa inta cod ee adduunka ka jira kama badna laaweejyadu mid kaliun bay ka yimaadeen oo beeqaame ummatu waaxida way noqon lahayd laakiin ilaahay baa lahjadaa ka kala dhigeen waxa weeyaan naxwihii aadam aaladda naa aadam baa loo soo dhiibay aadam baa laga dhaxlay halkee markaa la socoto inaad luqad noqoto inaad soomaali noqoto muhiim maaha haddaad jayno ku dhalato soomaaliya jaynunbaad barani sababta waa maxay dhaxalkaad u helaysaay
su-aasha inagoo kusii socon doona dhallinyarada wax qoraysa waxaad moodaa qoraalada soomaaliga ay samaynayaan in qaladaad badani ku jiro weeraha ku jira meelaha qaladaadku kaga jiro waxyaabaha keena maxaa ka mid a sileeda ee in laga hormariyo ay muhiim tahay dagaalka farta soomaaliga yani dadkii waxaynu aqoonsanayna saan sheegayo inay tahay cilmi inuu yahay maadaama ilaahay luqadda wax kasta aan ku baranayno diintiisiiuu luqad ku keenayo diinta ilah wax ka sareema jira maaha electronicska injineernimadii nebi daa'uud dawaaludannimadii nebi idriis nebi saleybaan diyaaradihii hawada qaadaysa sida inuu roobku ceyr yahay cimilada ku xidhan yahay sida roobkan iyo cimiladani kemikal isku xidhan yihiin sida morfis ay isku duldhanaan dhagaxda mineralsku ay isku noqonaan morphology waxa weeyaan wax isuulfuuleen inay waxay tahay cilmi dadka waxu haystaan inuu culi yahay luqadda inay cilmi tahay dee marka imika imika la eegayo siday isku bahyihiin luqadu la eegayo sidaa loo eegayo taariikhdii dadkaba mar baa luqadda laga eegaya waxa weeyaan haddaad eegto imika inay wax isku yihiin isku bah yihiin oo bahwadaag yihiin canfarta iyo soomaaligu waxaad eegaysaa waxaad soo qaadanaysaa boqol erey oo magac boqolkaa magac oo ah kuwa dabeecadda loo bixiyo cidnina ma soo amaahdo dee qoraxda nina ma soo amaado biyaha nina ma soo amaato dhagaxa luqadnina ma soo amaato wixii ganacsiga soo amaatay cusub sida qalin iyo buugiyodee marka kelmadaha biyo miyo uun inay yidhahdaan baa laga yaabaa amaay wakaf carigubala dee wawskuegisomaadargan marka ninka ajanabigihi boqolkaa magac ee dayax iyo qoraxda iyo buurta iyo dhagaxa iyo digtigaada iyo saca iyo lo'da iyo shimbiraha loo bixiyey eed soo qaadatay ee canfariga iyo soomaaliga ma kala garanayo dadkeen labada qolunbaa kala garanaysa waxaad kala soo qaadaysaa konton fal waar xaggan qoraalka af ingiriisiguba iskuma raacsano maha lahjadani scottishka kuma jirto ti irishka kuma jirto fartan lagu qorayo iskuullada iyo b b c da london unbaa qortay fartan imika la qorayo imkana ee soomaaligana xamar may qorin waar boosaasiyo hargeysiyo burcun baa qoray iyo dhowr iyo boorama dadka kale waa loo yeedhiyon dadku ha ka wada qayb galaanoo imika horumarin dee ya dayarta haw sameeyo waayo xaggii diinta sheekh mustafoo kale dee soomaaligu inuu yahay wixii adiga ahaanshahaadii dee war hadduu xaashahaaga yahay haddii afkaaga diintaadana waa la qaadan karaa haddii afkaaga laga qaato ilan afku man imika waxaan la hubnaa isku diintaan haashimow nahay iyo isku afkaan nahay ayaan isku soomaaliya nagaan nahay ay tahay kelmadda soomaali la yidhahdo imika sheegay moogtahay dadku soomaaliya marka la yidhaahdo canfar canfar marka la yidhahde canfar waa afkii soomaaliya waa afkii oromo waa afkii soomaaliya haddana waa dadkii af marka lagu daro dad baa moodaya in soomaaligu yahay wadanka ama dee qabiilka maahin waa luqadii markaa luqadu markii hore may ahaan jirn magac kaleaan lahaan jirnay inagoo boqolaal sanade ilaa markii oromadu jirtay ilaa markii dee faraacinta ayaana lahay bilaad buuti wixii daloo dhaa beri dambe dee axmed guri berigii keera horaysa dee axmed guri waa amiirkii dee reer saylac ahaa unbaa unbaa soomaalinimada sacaadadiiniya lagu dhaatay soomaaliga afka dee sida cilmigaa marka loo eego heedhade ma jirayso ma jiro dadku afkay wax isku yihiin waayo af carabigii waayo waa simitig iyo afkan dee hibrowgu cajabiyan waa cajabi ya marka waxa weeyaan waa maadaama aan afkii qoraal ka hadlayna dee kii lagu hadlayey sidiisii buu ahaanaya kelmadaha dhimanaya ha la ururiyo innaga oo ku guda jirna barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka qaybtii dambe waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarihii sooyaalka dhaqanka u ahaa soomaalida wakhtiyada caruuska waxaana inoo faahfaahin doona oo aan wax ka weydiiyey abwaan cali ciidle sarreeye oo isagu ka mid ah macallimiinta ciyaaraha sooyaalka dhaqanka muddo badanna ku soo dhex jiray dhanka ciyaaraha dhaqanka soomaalida waxaa jirta tu loo fadhiisto def la yidhaahdo waxaa jirta tu sarajoog lagu ciyaaro tu helim la yidhaahdo waala la yidhaahdaa jirta haddaan ka soo qaato ta la ciyaare caroosyada oo kale hirwada ciyaarta la yidhaahdo ayaa ku jirto oo laga bilaabo marka hirwada loo baxo nahirweyno halosiyeynay hirweyno halosiyeynay habloyalow hibadeeda noo keenay namiyaan dhaladkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka biile inantii baa kaga rogaysa oo miyaan dhererkaaga sheegaayo way hobow kaftan qurux kalaamkiisu laac oo miyaan dhaladkaaga sheegaayo way hobow ma degdege ma duula dalka biile hadduu caarkacayno beedlambaan caynta ku cunaayo cabaadkeyga reeruu jabaan carari maysaane ciyaara madaysaan markaa la ysku soociye ageeley ciyaar badan maxaa cayn weliba joogta maxaa tuanan calaf mood lahayn cawaaye guraysey ay nabaad soo baxiyo naqroobu egeeya loo nuuriyahay ku noole wara loo nuuriyo ku nooleeye loodhan jiro hirwada taasa ka mid ahayd waxaa jiri jirta ciyaar saddexleyda la ydhaa saddexleyda la ydhaahdo oo iyagana ay ciyaari jireen dhallinyaradaasi haa waa la ciyaaray saddexleyda oo ilaa wakhtiganba la ciyaarmaya
shan boqoloo nooc bay u kala baxdo hadda la ciyaaro oo mid bal sagaala la ydhaabaa jirta oo loo soo geeraaro iyadna oo laydhao he markaasuu odhanayaa nabada nimanka qaadaynay sida yada niman baran he bada nimanka qaadayn he oo balballaadi sheekada he marwayarey bahdilayaba badan iyalowhoobey bal sagaala laydha wayalowhooba hele inantaa ku qaada kolka ayay hobihiyaay rag idhaahda way meeshu waa jabadeey ayay hobihiya waa jirida qudhaceeya ay hobihiya inanka xoog booday waraygu joogsaninay wejani weynaayha bal hobihiyaay oo bal sagaalo saddexliyada yadna ku jirta markaasay u jilayaan ee ugu ciyaarayaan marka dadkiina dhegaysanaysa aad u tilmaantayimka waxaa la ciyaarayaa raggu saasoo ciyaaraan habliibay ka hor ciyaarayaan inanti labadii ninba gabadh baa u ciyaaraysa marka saddex jeer la joogsaba afgarashay leedaho waa la jaraa haddana waa la baleeyaa markaa saddexleyda ka tilsanto bal sagaala le nuuciga kale hoobay laadan howba hobeyaybaa gaaban tahay markaa anugu waxaan saari jiray markaan ciyaalka tababarayo taa yalow hoobey iyolowbahelkutababarijirilaakiin sibay wada ciyaarnaa sida ciyaarta saylicidoo kale caruuseeda iyo iyo iyo haweeyo waa isku cayaar cayaarta sacabka waa isku ciyaar hadda ciyaarta waxaa ka mid a ciyaarta saylicidoo haweeyo salila salila yaa waliyullah sheekh abusarbayno sheekh abusarbayn wuxuu ku aasan yahay sayla ma garanaysaa dadka qaar baa sheekh abudigleeyo iyo sheekhii jabuuto iyo sheekhii muqdisho waxaasaan maqlaa waxaas waa fo sarbeyn baa la shalila shalila yaa waliyullah sheekh abu sarbeynow aweeyo saacadii najayna alla yaa rabow tafarash calayna yaa loo ciyaara iyadii caruuse caruuse waa isku mid iminka waxaan arkay beri dhoweyd oo aan joogay magaalada burcaan tegey amba barigaaba u sii kacay waxaan arkayay ciyaal yaryaroo gacaliya xigtaanahay gacal wada jiraane soo dhowaada gacalow aweeyo laxam gaara saartay arkaanku salaam
ciyaaraha dafka ee fadhiga lagu ciyaaro marka arooska la joogo noocaa dafka la idhaa ee fadhiga lagu ciyaaro wakhtiga carooska noocay ahaayeen ciyaaraha hore ee dhaqanka haash waad mahadsantahay taasina waxaa waaye ciyaaran bay ka mid tahay waa lagu nastaa ciyaaraha oona la isku bartaa oona lagu haasaawaa marka ciyaarta dafka waa saddex nooc bay u kala qaybsantaa mar waa la ysku faanaa marna waa la yscaaya marna waa la ys ammaanaa marka la ys ammaanayo oo kale silsiladiya saa cadiya iga dhigo dhexyaarow igu xidha dhexdaada eey bay odhanaysaa na haddii samada sariir la dhigo adooni la socon ma seexdeeney yuusna odhanayaa marka mar waa la yscaayaa mar waa la ysku faanaa mar waa la ysku ammaanaa inanka aftahankii inanta aftahaankii ku jiraa waxyaaba iska weydiinayaan iyagu isku haasaawayaan dadka aan garanayn waxay moodaan inay wax kale ula jeedaan marka iyada lafteeda saasaa loo ciyaaraa waa ciyaar cajiibahoo laysku soo duulo oo la idhahdo reer hebel baa maanta daf baa laysku duulay oo laysku dhacayaa la idhahdo oo lasoo awrkiraystaa nin cajiiba
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinkaga imanayay magaalada boorama aanan ku soo qaadannay naxwaha afka soomaaliga iyo ciyaarihii sooyaalka dhaqanka soomaalida wakhtiyadii caruuska waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa si rasmi ah u shaaciyey in toddobiiy tobanka bisha juun uu dib u furmi doono horyaalka premier leaga kubadda cagta ee dalkaasi kulan ay isugu yimaadeen xiriirka f ega ayaa lagu sheegay dib u furanka horyaalka iyadoo kulanka furitaankana uu dhex mari doono kooxaha manchester city iyo arsenaal kulamada kale ee ugu soo horeeya horyaalka ayaa la ciyaari doonaa sagaaliyo tobanka iyo labaatanka bisha juun ee soo socota horyaalka ingiriiska ayaa la joojiyey saddexiyo tobankii bishii maarj ee lasoo dhaafay kadib markii dalkaasi uu ku faafay xanuunka covid sagaal iyo toban joojinta horyaalka ingiriiska ayaa qayb ka ahaa amarkii xayiraada ay dowladda ingiriiska ay kasoo saartay xakameynta xanuunka covid sagaal iyo toban qaar badan oo kamid ah ciyaartoyda horyaalka ingiriiska ayaa tababarka dib ugu soo laabtay iyadoo qaarkoodna ay diideen inay dib ugu laabtaan tababarka kabtanka kooxda watford roy diney ayaa iska diiday inuu tababar la qaato ciyaartoyda kale ee kooxdiisa isagoo ka doorbiday inuu tababarka si gaara u qaato sababta ayaa lagu macneeyey in troy diney uu u cabsanayo in qoyskiisa uu u keeno xanuunka covid sagaal iyo toban horyaalka ingiriiska oo si weyn looga xiiseeyo caalamka ayaa dadka daawada waxa ay si weyn usoo dhaweynayaan inuu dib u furmo kulamada lagu dhammaystirayo xilli ciyaareedka ayaa dhammaantood lagu ciyaari doonaa iyadoo aan loo ogoleyn wax taageerayaal ah waxaana garoonka soo gelaya oo keliya ciyaartoyda tababarayaasha shaqaalaha muhiimka ah garsoorayaasha iyo weliba wariyaasha tabinaya ciyaaraha horyaalka ingiriiska ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda liverpool oo u baahan oo keliya inay laba ciyaarood badiyaan si ay ugu dabaaldegaan soddon sannadood kadib horyaalkoodii ugu horreeyay oo ay ku guulaystaan dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxaha chelsea newcastle united iyo arsenal ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahan philip cotinho oo hadda si amaaha ugu ciyaara kooxda bayer munich kaas oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda barcelona kubad sameeyaha reer brazil ayaa barcelona waxa ay kasoo iibsadeen kooxda liverpool iyagoo lacago badan ku qarash gareeyey laakiin waxa uu u noqon waayay sidii ay doonayeen waxaana hadda barcelona ay doonaysaa inay iska iibiso kooxaha ingiriiska ayaa fursad u arka qiimaha jaban ee lagu heli doono ciyaaryahan philip cotinho maadaama barcelona ay weysay koox bixisa lacagihii ay doonayeen inay isaga iibiyaan toddobiilabaatan jirka reer brazil ayaa xirfadiisa ciyaareed uu jahwareer soo wajahay tan iyo intii uu ka tagay kooxda liverpool oo qaab ciyaareed fiican uu ku haystay chelsea ayaa waxa ay doonaysaa in xiddigan ay beddel uga dhigaan ciyaaryahan william oo la filayo inuu ka tago dhammaadka bisha juun ee soo socota william ayaa la sheegayaa in kooxaha baris iyo inter milan ay wadahadallo kula jiraan inkastoo weli aan si rasmi ah loo go-aaminin mustaqbalkiisa dhinaca kale kooxda leicester city ayaa waxa ay doonaysaa inay heshiis la gaarto xidiga adam lalana oo qandaraaska uu kula jiro kooxda liverpool uu dhacayo soddonka bisha juun ee soo socota lister ayaa si bilaash ah ku heli karta xidigan tababaraha liverpool georgian clobna hadalkaasi jawaab kama uusan bixinin dhinaca kale kooxda liverpool ayaa la sheegayaa inay ku horeyso helista saxiixa ciyaaryahan timo werner oo u ciyaara kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka werner oo loo arko ciyaartoyga ugu wanaagsan horyaalka bundesligaha jarmalka ayaa waxaa xiiseynaya kooxo badan oo ka dhisan qaaradda yurub laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in xidiga uu isaga xiiseynayo inuu ku biiro kooxda liverpool laacibka reer jarmal ayaa lagu heli karaa milyan oo pound liverpoolna waxaa la sheegay inay tahay kooxda ugu fursada fiican wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan codka allaha u naxariista fanaanka xasan diiriye faarax iyo heesta uu ku luuqeeyo ee amarkaa sidaa wax yiri
gudahanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo aniga oo xabdi xakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddana idaacad lamid ay isugu iman doonna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
islahayeen wadka